wax qaali oo xoog ah oo dhib ah lama saarin lacag yaroo toban kunaa la saaray waa dadkayagii waa danyar waa la dareensan yahay inay hooyooyinku ilmahooda ku korsadaan kuwa agoolnayda ah kuwa ma garanaysaa garoobada ah intuba inay suuqa ka shaqaystaan oo ay ku shaqaystaan xoogooda waa la dareemayaa laakiin baahida jidha waxaa weeye dalku wuxuu ku shaqeeyaa dowladnimadu tahay in canshuur la qaado canshuurtaana la qaadaya waxay canshuur aada u hooseysa sidaa la adligeeda wax weyn laguma darin waa toban kun oo shilin soomaaliya waxaan ku qancinaynaa bulshada inay iska bixiyaan tobankaa kun oo shilin soomaaliga ah golahoodii deegaanka ay dadkooda soo doorteen oo dadku iska soo xuleen ayaa taangooyey annaguna inaan fulinaan rabna haddii ilaahay gudoomiye cashuurta meelo badan ay dowladdu ka qaadaa degmadu oo aan haweenka xoolaha qalays aan ahayn marka waxaa sheegtay inaan ihiin dad danyara balse toban kun aad ku kordhisay neefkii aw labaatan kun hadda soddon aad reegteen haddaad ogtihiin inay yihiin dad danyara oo aysan soonagoo yaba inaysan qaadi karin cashuurta lagu kordhiyo haweenka oo hadda watan sababtay inay xalay aysan xoolo qalin oo ay maanta cabasho ay warbaahinta la hadlaan marka see u qaadi karaan dushaas toban kunaad lagu kordhiyey neefka soddon kun noqonayo
golo markuu isku yimaado waa doodaa golaha markay doodayeen waxay gaarsiiyeen in laga qaado xerada ariga kala iibsiga xoolaha neefkii lixdan kun in laga qaado halkaa waxaa soo gaarsiiyey in tobankaa kaliya lagu siyaadiyo golaha deegaanka dad u dooday inay dadkaasi yihiin dad danyara si alla adligeed maadaama la waday go-aanku ahaa in wax lagu kordhiyo wax weyn laguma kordhin tobankaasa lagu kordhiya waxaana loogu kordhiyay dan dantooda markii la fiiriyey iyo adeega ay helaan intuu la egyahay waxyaaba badan baa laga qiimeeyey marka ayaa wax lagu daray toban kun oo shil soomaaliya iyaga waxa ay degmadu u qabataa waxay leeyihiin oo degmadu siisaa miiska ay wax ku gadanayaan nadaafadii oo la nadiifiyo suuqi ay wax ka iibsanayeen oo har leh neefku uu cawskii u cunayo wuxuu kale leeyihiin oo ay fududeeyaan oo degmadu u qabataa qashinkii oo laga qaadayo meelo badanoo service ay leeyihiin adeega intaa la egoo loo qabanayana ma dhamma soddon kunoo shilin maanta markay rabeen in warbaahinta la hadlaan warbaahinta waxaa loo diiday in ay waraysiya ka qaadaan shacabkii meesha cabashada ka muujinaya suuqa waxay dhaheen amarka degmadu ka yimid dadkii meesha warbaahinta warbaahinta maanta wax lagu amray inaysan duubin magana ka imid dadka meesha joogay marka amarkaas waxay dhaheen degmadan soo siisay
arintaas anagu maamul ahaan waxba kama ogi maayarka iyo aniga iyo xogayaha mid cid wax ka og ma jidho intaana ka bixin xagga cashuuraha neefka marka gaariga laga soo dejiyo waxaa laga qaadaa cashuur tobanka marka la bireynaya waxaa laga qaadaa cashuur meesha qashinka la dhigayana waxaa laga qaadaa cashuur miiska lagu qalayana waxaa laga qaadaa cashuur shacabku inta ugu badan oo ay ka cabanayaan waa tahay waxay muujiyeen oo cashuurta nala ka qaadana waxa nala ku qabto ma anagoo dan yara iyo cashuurta nala ka qaadaya kala badan bay leeyihin cabanay waxaan kaga jawaabayaa adeega loo qabto aad hadda sheegaysid gowraca waxba laguma kordhiy wax yar baa lagu kordhiyay isagana tobankaa ma dhamma midaana toban baa lagu kordhiyey miiska waxba laguma kordhi miiska intiisi baa laga qaadaa waxaa jira kambani dhan oo u nadiifiya suuqa oo degmada ka qaata kharashka nadaafadda oo iyaga u gaar ah oo bulaacadaha ka nadiifiya bulaacadaha laga jiidaa shaqo badan baa loo qabtaa sidaa la adligeed mar walbaba in su-aalaha laisku soo celcesho maaha annagu waxaanu taageeraynaa bulshadayda inaan u shaqayno waxaan u cududaaraynaa bulshadeenna tobankaa kun oo shilin inay iska bixiyaan baan ku wargelinaynaa tobankaa kun oo shilin maadaama wax kaloo la kordhiyey oo haddeer jira oo laga cabanaya aysan jirin